بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida xildhibaan ka tirsan murtadiinta oo shaaciyey in uu weli la xanuunsanayo dhaawac ka soo gaaray camaliyad istishaadi ah oo sannad ka hor lagula beegsaday deegaan ka tirsan wilaayada mudug kooxaha xuutiyiinta oo markii ugu horreysay saaruukh casri ah ku weeraray garoonka ugu weyn ee yahuudda ku leeyihiin mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe muxuu yahay muhiimadda uu garoonkan leeyahay maxayse xoogaga muqaawamada filistiin ka yidhaahdeen weerarkan saamaynta badan dhaliyey kulamo lagu nooleynayay dhaqanka iyo hiddaha soomaalida oo ku soo gebagaboobay degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaad dhegaysan doontaan waraysiyo aannu la yeelannay mas-uuliyiin abwaano iyo dhaqanka beesha shiikhaal ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo xoolo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka xukuumadda dabadhilifka suudaan oo dowladda saliibiyadda kenya ku eedaysay in ay taageero siinayso maleeshiyaadka caloosha dushaqaystayaasha ah ee xasuuqa ka wada dalkaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijkaygala qaybgalaya qaar ka mid ah wariyaasheenna anigana halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka والخنوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa aan ku bilowno xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad umahadsan tahay walaalka maahir maxmed bismillaahi araxmaan araxiim xubinta hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ah caawado qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah xildhibaan dhabanacad oo yidhi weli waxaan la luudayaa dhaawacii iga soo gaaray qarxii al-shabaab waa mid ka mid ah canaaweyntii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan xilli jihaadiyiinta al-shabaab ay taqadum ballaaran ka samaynayaan furimaha dagaalka ayaa israakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya waxay muujinayaan walaac iyo niyad jab cabdisalaan dhabnacad oo ka tirsan xildhibaanada golaha daaquudka kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in xogaga al-shabaab ay dib u qabsadeen inta badan degmooyinkii iyo deegaanadii duulaanka ay ku qaadeen maleeshiyaadka dowladda sanadkii labada kun labaiyo labaatankii labada kun saddex iyo labaatanki isagoo waraysi siinayey warbaahinta maxalliga ah ayuu ku cataabay in weerarada dagaalyahanada al-shabaab ay yihiin kuwo qorshaysan oo ku socda istiraatiijiyad fadhida wuxuu soo hadal qaaday weerar lagu beegsaday isaga iyo madaxweynaha maamulka riddada galmudug kaasoo ka dhacay deegaanka laasgacmey bishii sebtembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii wuxuu sheegay in dhaawicii weerarkaasi isaga ka soo gaaray uu ilaahi hadda la dhibaataysan yahay waxaan hadda la xanuunsanayaa dhaawicii iga soo gaaray weerarkii al-shabaab weerarkii al-shabaab nagu soo qaadeen runtii dad badan ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ayuu yidhi xildhibaan dhabanacad sidoo kale wuxuu quus ka muujiyey in kooxda guurguurta ay mujaahidiinta ka adkaato wuxuuna tusaale u soo qaatay taqadumkan ballaaran oo ay mujaahidiintu ka samaynayaan deegaano kaabiga ku haya magaalada caasimadda ee muqdisho isagoo niyad jab muujinaya ayuu soo jeediyey xukuumadda villa soomaaliya inay wadahadal la gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadalkan ka soo yeeray xildhibaankan kooxda riddada ka tirsan ayaa bannaanka soo dhigaya sida xasan garguurta iyo nidaamkiisa ay saddex sano kadib guuldarooyin buuro ah u dhex maquuranayaan warbixintii maanta lagu qoray webka soomaali mimo ayay taasi ahayd markana websayteka islaamiga ee caalamada suudaan oo kenya ku eedeysay inay taageerayso maleeshiyaadka r s f waa mid ka mid ah canaaweyntii maanta lagu qoray websayteka caalamada warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda dabadhilafka suudaan ayaa eedeyn culus loogu jeediyey dowladda silibiyadda kenya taasoo ku aadan inay taageero siinayso maleeshiyaadka r s f ee xasuuqa ka geysanaya waddankaasi xukuumadda suudaan oo tixraacaysa bayaan horey uga soo baxay kenya ayaa sheegtay in xukuumadda uu fadhigeedu yahay nairobi ay faragelin toos ah ku hayso arrimaha gudaha dhulkeeda islamarkaana dafirtay dowladnimada xukuumadda uu hogaamiyo cabdifataax al burhaan oo ay ku tilmaantay maamulka ciidamada suudaan sida lagu sheegay war ka soo baxay suudaan ujeedka bayaanka kenya ayay suudaan ku sheegtay shakigelinta dowladda uu hogaamiyo al burhaan taas cagsigeedna ay xayeysiis u samaynayso dowlado kale oo ay ula jeedo maleeshiyaadka uu hogaaminayo maxamed xamdaan doglo dowladda kenya ayaa horey magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi ugu martigelisay hoggaanka sare ee maleeshiyaadka dacmo sariic ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda suudaan waxaana halkaasi lagu kala qaatay dhismaha dowlad dhinac socota tan militariga qormadii websaytka calamada ayay taasi ahayd ugu dambayntii kooxda riddada oo kordhisay heshiisyada lagu boobayo khayraadka dalka waa mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray websaytka reediyoga alfurqaan magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa lagu qabtay shir looga hadlayo sidii lagu boobi lahaa shidaalka qaar ka mid ah wadamada ku yaala qaaradda afrika oo ay soomaaliya ugu horeyso daahir shire maxmed oo ah wasiirka batroolka iyo macdanta kooxda riddada soomaaliya oo ka qayb galay shirkaas ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya uu ku duugan yahay shidaal badan shisheeyahan ay hortaalo fursad ay ku boobi karaan batroolka ku jira soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay inay dardargelin doonaan sahminta shidaalka ee turkiga iyo in xukuumadda ankara ay dhaqan geliso heshiisyadii ay ku iibiyeen khayraadka dalka warbixintii websaytka reediyoga alfurqaan ayaa ugu dambeysay xubinta hadalhaynta iyo guudmarka amerikaha islaamiga ah markana waxaan idinku wareejinayaa walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kooxaha xuutiyiinta ayaa markii ugu horreysay saaruuq casri ah ku weeraray garoonka ugu weyn ee yuhuudda ku leeyihiin mandiqada loo bixiyey bariga dhexe haddaba muxuu yahay muhiimadda uu garoonkan leeyahay maxayse xoogaga muqaawamada filistiin ka yidhaahdeen weerarkan saameynta badan dhaliyey warkaas iyo war kale oo ku saabsan askar yuhuud ah oo lagu laayay magaalada khaza waxaan wax ka weydiinay eliyaas cabdulaahi bismillaah maahir aad baad u mahadsan tahay maleeshiyaadka xoutiyiinta yeman waxay maanta gudaha maamulka gumeystaha yuhuudda deegaanadiisa ay ka fuliyeen mid ka mid ah weeraradii ugu xooganaa oo ay maleeshiyaadkan geysteen tan iyo markii ay bilaabeen beegsiga maamulka gumeystaha yuhuudda waxay xoutiyiintu maanta duqayn xoogan oo ay u adeegsadeen mid ka mid ah gantaaladooda nooca baalistiga ay ku qaadeen garoonka ugu weyn maamulka gumeystaha yuhuudda ee bingorion maahirow weerarkan ayaa fajacso ku noqday maamulka gumeystaha yuhuudda maadaama xilligan iyo wax u dhow uusan filanayn in gantaal xawaarahan ku socda awooddanna leh uu ku dhici doono garoonkooda oo ay ku tilmaamaan midka ugu ammaanka badan ee ku yaalla bariga dhexe kadib weerarkan ay madaarkan diyaaradaha ku qaadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman maamulka gumeystaha yuhuudda sinaba waa uu awoodi waayey in uu qariyo dharbaxada ka soo gaartay dhanka maleeshiyaadkan waxaana halkaas ka dhashay dhaawaca ilaa siddeed yuhuud ah oo shan ka mid a xaaladoodu ay tahay mid dhimashada qarka u saaran raadiha ciidanka maamulka gumeystaha yuhuudda iyo ilo militari ayaa sheegay in nidaamyada difaaca maraykanka ee taadka iyo nidaamyada kale ee maamulka gumeystaha yuhuuddu ay haystaan ay awoodi waayeen in ay ka hortagaan gantaalkan ay soo tuureen maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman iyadoona in ka badan een maahirow saddex milyan oo maamulka gumeystaha yuhuudda shacabkiisa ah oo ay xitaa ku jiraan saraakiil sarsare ay ku qasbanaadeen in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku kala cararaan khanaadiqda dhulka hoostiisa ku yaalla telefishinka labiyo tobanaad ee maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa sidoo kale sheegay in gantaalkan ay soo tuureen maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman uu ka gudbay ilaa afar lakab oo ka mid ah hababka difaaca hawada wuxuuna ku dhacay wadnaha garoonka diyaaradaha bengorion waxaana la arkayey in goobtii uu ku dhacay gantaalkan ay dhulka qodantay masaafo gaaraysa ilaa shan iyo labaatan mitir dhanka kale kanaalka labiyo tobanaad waxa uu sheegayaa in madaxa gantaalkan uu ahaa mid aad u weyn isagoona sababay mawjado qaraxyo ah oo laga maqlay xaafadaha kala duwan ee talaabiib taasoo warbixinadu ay sheegayaan in xuutiyiintu ay wax kabeddel weyn ku sameeyeen madaxyada qarxa ee gantaallada ay ku weerarayaan deegaanada maamulka gumeystaha yuhuudda Een booliska israa'iil ayaa amar ku bixiyey in la mamnuuco dhammaan safarada kala duwan ee ay diyaaraduhu uga bixi lahaayeen garoonka bengorion waxaana garoonkan lagu sheegaa in uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan uguna ammaanka badan ee ku yaala bariga dhexe balse taas waxaa maanta soo afmeertay tallaabada ay kala kulmeen dhanka xuutiyiinta yeman Een sidoo kale waxaa xusid mudan in shirkado caalami ah oo reer yurub ay durbadiiba joojiyeen dhammaan duulimaadyadii ay u sameynayeen garoonkan bengorion wargeeska daecood axranood waxa uu sidoo kale warbixintiisan uu ku sheegayaa in dib uu u dhacay shir ay maamulka gumeystaha yuhuudda gaar ahaan wasiirada amnigu ay qorsheynayeen in uu dhaco maanta Een dhanka kale wargeeska macaariif isaguna warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in netanyahu uu durbaba golihiisa ammaanka isugu yeeray wadatashiyo ay ka yeelanayaan fadeexadan ay kala kulmeen dhanka xuutiyiinta yeman iyo in ay celin waayeen si walbo ay sameeyeen gantaalkan ku socday xawaaraha sare Een, haddaba weerarkan waxaa ka dhashay su'aalo dhowr ah oo ay ka mid ahayd muxuu yahay ujeedka weerarkan afayeenka dhinaca milatariga xuutiyiinta yeman yaxya sariic ayaa saacado kadib markii weerarkan uu dhacay waxa uu soo saaray war-saxaafadeed muuqaal ah isagoona sheegay in xuutiyiintu ay fuliyeen weerar ay u adeegsadeen gantaal baalistig ah si guul ahna uu ugu dhacay bartilmaameedkiisa waxa uu sariic xaqiijiyey in nidaamyada difaaca maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda ay ku guuldareysteen in ay sinaba kaga hortagaan gantaalka ay soo tuureen kaasuu gaaray cumqiga gigada diyaaradaha ee bengorion waana mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee israa'iil ay sida weyn u ilaaliso ammaankiisa ayuu yidhi yaxyaa sariic isagoo sharaxayay ujeedka weerarkan ayuuna sheegay in uu daba socdo go'aankii ay horey u soo saareen ee ahaa in weeraradooda wixii hadda ka dambeeya ay ku wajahan yihiin garoonka bengorion si ay u burburiyaan oo ay dhulka ula simaan ilaa uu maamulka gumeystaha yuhuudda go'doominta ka qaadaya qidaaca khaza waan sii wadi doonnaa ka hortagga gardarrada maraykanka iyo taageerada shacabka reer filistiin iyadoo aanan loo eegi doonin cawaaqib xumada ka dhalan karta ayuu yidhi sariic Een, sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin si aad ah ayay u bogaadiyeen weerarkan ay kooxaha xuutiyiinta yeman ka fuliyeen gudaha deegaanada yuhuudda gaar ahaan garoonka weyn ee bengorion oo lagu tilmaamo midka ugu adag amnigiisa ee ku yaalla bariga dhexe afayeenka muqaawamada abu cubayda ayaana war qoraal ah oo uu soo saaray si aad ah ugu hambaliyey kooxaha xuutiyiinta yeman weerarkan xooggan ee argagaxa ku beeray maamulka gumeystaha yuhuudda su-aasha kale ee la isweydiinayo weerarkan kadib ayaa ah muxuu doonayaa in uu sameeyo maamulka gumeystaha yuhuudda kadib weerarkan mar kale sidee bay maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda u weerari doonaan xuutiyiinta mise waxay aadi doonaan dhanka tehraan haddii ay lumiyaan bartilmaameedyo sirdoon oo ay ku gaari karaan dhanka xuutiyiinta su-aalahan jawaabahooda ayaana la heli karaa saacadaha iyo maalmaha soo aadan waad mahadsan tahay maahir mar kale aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyas ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan munaasabad ka dhacday magaalada jilib ayay beesha shiikaal ku wareejiyeen geel ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka waxaana ay goobtaasi ku wareejiyeen toban neef oo geela halkii ay munaasabadu ka dhacaysay waxaa ka hadlay nabadoonnada iyo salaadiinta qabiilka shiikhaal ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay sheekh maxamed balli oo goobta ka jeediyey kelimad kooban وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله waxaan hortooda taaganahay geel toban ah oo allah subxaanahu wa tacaala uu qadaray inay bixiyaan beesha shiikhaaleed ee ayadu xoolahaas ayaga uga qayb qaadanaya inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku raalligareeyaan inay diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku garab istaagaan inay tusaan dadka muslimiinta inay yihiin juz laa yatajaza aan kala go'ayn qabaa'isha soomaaliyeed inay jihaadka ilaahay dhammaantood ku wada jiraan galabtana waxaan la baashiraynaa ee hor taagannahay geelaas ay bixiyeen beesha shiikhaaleed ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waxa aad bixisaan oo aad hormarisaan oo khayr ah ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayaad ka helaysaan ayadoo ka badan ayadoo aad uga baahi badan tihiin maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تأيو كيف سدي نفتودي يا مالكودي إني جنة إلهي كبدشان قبائلش الصوماليات waxay bixinayaan maalkooda ayagoo ku raadinaya jannada ilaahay ayagoo ku raadinaya raalli ahaanshaha ilaahay ayagoo ku raadinaya raayatu tawxiid inay kor noqoto ayagoo raadinaya in shareecada islaamka carlada lagu xukumo sababteeda ayay xoolihii ay jeclaayeen u bixinayaan mana aha qabiilkan maanta shiikhaashaaye qabaa'ishu waa isdaba yaallaan bal wilaayo kasta sidaasaa laga soo sheegaya nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam waatuu xadiidkii ku yidhi jaahidu lmushrikiina mushrikiinta kula dagaalama iyo kuwa la halmaana maalkiinna kula dagaalama biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum maanta qabaa'isha soomaaliyeed ayagoo wiilashoodii bixiyo suquurta ay ku jiraan ayay haddana doonayaan maalkooda inay ka daba keenaan allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsanna gaarsiiyey maxaweye heer mujaahidiintii iyo shacabkoodii dhammaan iyo qiyaadadoodii ay isla jaan qaadaan allahna waafajiyey ayaa mahadda iskale waxaan leennahay ilaahay qabaa'isha soomaaliyeed oo ansaarta wilaayaadka meel ay ka joogaan ilaahay ha barakeeyo xoolihiinnana allah idiin barakeeyo wiilashiinna shahiidana waxa weeye kuwo ka badan allah idin siiyo waxaan leennahay mujaahidiinta dagaalka keligiin kuma tiidin ee rag iyo dumar iyo maal iyo duco ayaa sakriga idinkula jirta bishaaraysaan idin leenahay wajazaakum allahu khayran wasali allah wasalam calaa nabiyina maxamed waxaa sidoo kale goobta munaasabadda ka hadlay nabadoonnada beesha shiikhaal ee geela wareejiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maadoo dhan ilaahay u sugnaatay bilaaw leheen dhammaad leheen alxamdu lilaah nasri aan farax badana guusho badan ilaahay nasiya mahad iska leh alxamdu lilaah haddaan nahay beesha sheekaaleed hadduu ilaah yidhaaha waxaa wadnaa salaan iyo suuriya wadnaa waxaana u wadnaa hadduu ilaah yidhaaha mujaahidiinta oo ma aragto ku jilbo xirna safuufta waxaana u wadnaa toban neefoo geela annagoo beesha sheekaaleed eh waxaan rabnaa in nalaga gaarsiiyo hadduu ilaah yidhaaha waxaan rabnaa inaan ku wareejino nabadoonka beesha sheekaale jubbada dhaxa nabadoon muxudiin saalax waxaan dhihi lahay guurguurtow gantaal kugu dhac oo maaragto ugu oo ku googooyo gurigaada ilaahoo ka yaal gododa naareed wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi maxamed maxamuud oo ka mid a nabadoonnada beesha shiiqaaleed waxaanu keennay geel toban neef ah waxaanu u keennay ragga sufuufta ku jira ee mujaahidiinta ah inna laga gaarsiiyo ilaahay idinkiisa reerkaan ka soo keennay oo reer shiiqaaleedna farxad iyo reenreyn bay ku soo dhiibeen intaa kaliya muna ahaan doonta insha allahu tacaala wax ka badan baan ilaahay idinkiisa rajaynaynaa geelaasaan u keennay insha allahu tacaala ayagana allaha ciseeyo howlihii ay ku jiraan kuwii u fududaado ilaahay uu u fududeeya allaha ka dhigo gaaladana allaha jibiyo ilaahay idinkiisa geelaasaanu keennay waxaanu ku wareejinaynaa nabadoonka jubbada dhexe beesha sheekaaleed xudiin saalax wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah alxamdu lilah ilaah baa maxadnay muslimiin naga dhigay alxamdu lilah waxaan wadnaa toban geelah annagoo u wadno wiilashaannada dagaalka ku jira ee gaalada la jihaadahaya waan garab taagannahay naf baan ku garab taagannahay maal baan ku garab taagannahay waxaan fartiin halkan idinkaga soo gudbinayaa walaalayaalow waa idin garab taagannahay waxaad u dhimanaysaan waa diinta annagana waa idin garab taagannahay naf iyo maal baan idinku garab taagannahay toban neef baan wadnaa haddana waa bilow waxaan ku wareejinnay anigoo magacayga layidhaha cabdixaashi cali muxudiin saalax nabadoonka annaga jangeelaas tobanka ku wareejinnay insha allahu tacala inta kalena waan ku daba wadnaa waxaan idin leenahay nimanka wiilashaannada jihaad ku jirow allah idin guuleeyo waxaad ogaanaysaan inaan idin garab taagannahay naf iyo maalba idinku garab taagannahay maadaama aan nahay odayaasha nabadoonnada keligiin ma tihiin waa idin garab taagannahay insha allahu tacaala marka waxaan rabnaa intaas inaad naga gaarsiisaan haddii alla yidhaahdo wabilaahi towfiiq الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أول إلهي بما هدي إسكاله نمعة الإسلام إن نمعة الإيمان نسيي نمعوينك كوبا موغض كوبا قرسن الله نسيي أيقوم هذنينا ولا عليه نبضون ذا ee tobanka geela ah igu soo wareejiyey waxaan leeyahay waa mahadsantihiin geela tobanka ahoo halkaan la keenay waa garashadeenna wax nalagu qasba ma ahan walaalaheenna ayaa u garanay kuwa safka hore ku jiro ayaa u garanay waxaan leeyahay hoo iyo hiil baa naga dhexayso garab iyo gaashaanaa isku nahay gurmud iyo waxaa isku nahay gargaara isku nahay ilaahay kitaabkiisa inaan isla difaacno ku ballannay beesha sheekhaaleed iyo walaayadu wala- waxaan leeyahay si guud ayaad u mahadsantihiin Ilaahay waxaan leeyahay cadowga allaha jabsho cadowga allaha jabshaan leeyahay gaaladu allaha jabayaan leeyahay guul waa noo dambaysaa waa idin daba taagannaha mujaahadiinta kuwa safka hore ku jiro waa idin garab taagannaha qalbigiina khayr u sheega garabaa idin nahay gurmada idin nahay waxaad u baahan tihiin ayaa idinla garab taagannahay naf iyo maala idinla garab taagannahay insha allahu tacaala rajada aan leenahay ilaahay waana sii doonaa waxaa walaalo ku nahay towxiidkaas kitaabkaas ilaahay inaan difaacnin diyaaraan u nahay insha allahu tacaala geela walaalihii nabadoonnada igu wareejiyeen waxaan ku wareeji doonaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiis suldaanka beesha sheekhaaleed ayaan ku wareeji doonaa suldaan shuceeb wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh suldaanka guud ee beesha sheekhaal suldaan shucayb ayaa ugu dambeyn geela ku wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي رحمانك يا مهد إسكاله نسيي نعموين تربضان لسوك وبكرن أي كم بديهين نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأمن إلهي رحمانك يا أم هدنينا بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحن رباه إن أنكسوا مقدميه أن حفلدان قيمها يوناق له lagu wareejinayo geel ilaahay raxmaankan uu ku tilmaamay afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat geeli asaga ahaa oo qiimaha lahaa oo magta lagu bixinayay ayaan u keennay walaalaheen mujaahidiinta ku maqan furunta hore waxaan leeyahay mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo amhaashiina allaha badiyo ilaahayn ha idin ciseeyo idinkaa la xisaabtamaya cadowga idinka ayaa raayada tawxiidka taagay ka shaqaysiina kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala bacda xamdi ilaahi subxaana wa tacaala ilaah ayaa ku mahadsan mujaahidiintu waxaan leeyahay idinka ayaa baray cadowga luuqa shadiida naariya luuqa istishhaadiya luuqa inqimaasiya waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo geelaan aragtaan idinkaan idinkugu talagalnay waxaan ugu talagalnay inaad ku kifaaxdaan insha allahu tacaala waxaan idin leenahay caafimaad ku cuna ilaahay idimkii cadowgana dhiig bixiya lana xisaabtama annaguna miciinaan nahay antum macana wa naxnu macakum insha allahu tacaala dadaala meeshiinana ka wada insha allahu tacaala waxaan leeyahay dhammaan jamiicul walaayaad waa aragnaa khayrka iyo wanaagga ka socda xoolaha la bixinaayo dadaalka saasaan u wadno waana salaamaya dhammaan salaadiinta muslimiinta ee ahlu tawxiidka ah waxaan leenahay ilahay idinkan ha idin ciseeyo walaalihii baxay oo ilaahay dartiis loo dilina waxaan leenahay shahaadada allaha ka aqbalo owlaaddoodana owlaad wanaagsan allaha ka dhigo guryahay ka tagaan guryo wanaagsan allaha ka dhigo waxaan leenahay umuradeenna ilaahay ha idin xifdiyo insha allahu tacaala waxaan leenahay rag labaatan iyo afar saac khudada degaayo ee cadowga dhiig bixinaayo ee ma artaaye naftooda habeen iyo maalin dhigay saaxada jihaadka waxaan leeyahay ilaahay idin barakay idinkana insha allahu tacaala waxaan rabaa geelaas inaan wareejiyo kuna wareejiyo waaliga degmada wakiilna ka ah waaliga gobolka sheekh cali waxaan leenahay geela nagala wareeg nagana gaarsiiya mujaahidiinta waaligeenna walaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish waaligana waxaan leeyahay ilaahay raxmaanka ha ku xifdiyo wanaaggii iyo khayrkii iyo waxyaabaha aan kugu aragnay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kaaga dhigo zaad iyo sahay maalin maanta maanta ka baahi badan tahay salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay munaasabad heerka u sarreeyey oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ah ee bakool gaar ahaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadaasi ayaa ka dhacday degmada tiiglow munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo nooleynayay hiddaha iyo dhaqanka soomaalida haddaba munaasabadaasi waxaa ka qayb galay walaalaha xasan cabdiraxmaan iyo cabdulqani maxamed oo tabintan goobta kasoo sameeyey bismillaahi araxmaan araxiim waxaan ku sugan nahay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool si gaar ah dhismaha al-irshaad oo ah dhismo ballaaran oo loogu talagalay in lagu qabto munaasabadaha waxaa halkan ka dhacaysa munaasabad cajiib ah oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bakool Een, haddaba ujeedka xafladda waxay ku saabsan tahay iyo waxay xambaarsan tahay ee, waxay la taagan cabdiqani maxamed Een, cabdiqani waxaad faahfaahin naga siisaa xafladdan waxay ku saabsan tahay iyo ujeedkeeda iyo hadafka laga leeyahay bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan abuxasaanow sidaad horay u sheegtay ee xafladan ee waxaa soo qabanqaabiyey wilaayada islaamiga ah ee bokool ee sidoo kalena waxaa taabagelinayay ee mashruucan ballaaran ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee si gooni ahna waxaa tanfiidkeeda loo xilsaaray ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bokool Ee, haddii aan u soo daadegno ee, ujeedka munaasabadan weyn ee, abuxasaanow munaasabadan ee, waxaa loogu talagalay ee, in lagu muujiyo ee, hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo sidoo kale ee, jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo badqabkooda Ee, waxaa halkan ee, kulan ay barbar socotay dowro sharci ah ee muddo saddex maalin ah ee ku dhex maray ee, mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bokool waxgaradka wilaayada iyo sidoo kale ee, kooxda xirfadleyda ama farsamada gacanta oo tiradoodu gaarayso in ka badan boqol xubnood ee, waxayna isugu jireen ee, fuundiyada iyo iyo faryaamada u qaabilsan ee iyo dhismada iyo sidoo kale beeraleyda waxaa kaloo ku jiray harqaanleyda iyo sidoo kale dadka farsamada birta dadka kale ee farsamada ta- sameeya ee moobeelada iyo sidoo kale ee dhammaan qeybaha kala duwan oo hidaha dhaqanka oo ay ka mid tahay ee sida loo sameeyo ama dadka sameeyo dheryada oo dhoobada laga sameeyo marka abuuxasaanow munaasabadan waxay ahayd munaasabad aad u qiimo badan ee bulshadan waxay ku noqotay munaasabad soo jiidasho leh oo si weyn ay uga qanceen Een, waxaad hadda gacanta ku haysataa boorar yaryar oo ka turjumahayo ee xafladda waxay ku saabsan tahay maxaa ku qoran abu xasaanow warqaddii ugu horraysa ama stiikarka ugu horrey haddii aan soo qabto ee waxaa ku qoran qaybta sare waxaa ku qoran dalagga dalkeenna ee wax dooriya lawaa ama wax dooriya ma leh ee qaybta hoosena waxaa ku qoran ee sawirrada sida badarka masagada oo sabuulkii ama xabaddii soo bixisay iyo sidoo kale salbugtadii oo dhinac lagu sawiray iyo sabuulka galleyga oo markaas soo baxay isagana qubkii laga fiiqay ee dhanka kalena waxaa ku sawiran ee bariiska shadadii oo markaas lagu qaadan jiray waxyaabaha dalkeenna aan lagu isticmaalin oo dibadda laga soo dhoofiyo iyadana waxaa noo muuqda markaas in istilaab la saaray marka abuxasaanow haddii warqaddii labaad aan soo qabtana ee, waxaa ku qoran dhaqanka iyo hidduhu waa dhaxalkii awoowayaasheenna ee qaybta hoosena waxaa ku xardhan ee, geela oo lagu dhaxwado ee ritaga ay saaran yihiin ee, haamankii ama haantii awal lagu dhaansan jiray ee biyaha ummadda soomaaliyeed ay isticmaali jirtay dhankan kalena maxaa ku dhanka sawiran kalena waxaa ku sawiran odayaashii hore ay ku labisan yihiin darees cadcad oo aan ay ku ahaayeen ee, odayaashii hore ama daraawiishtii waxayna gacmaha ku sitaan gaashaankii iyo iyo warankii marka abu xasano waxaa la dhihi karaa jiilka hadda soo baxaya xujadii ayaa lagu ogay ee wixii horey u jiray ee dhaqanka ummadda soomaaliyeed ee juhdi ayaa lagu bixiyey oo wax hadda laga qariyey ma jiraan boorka kale Ee, abuxasaanow haddii aan u gudbo ee, warqaddii u dambaysay ee saddexaad ee gacantayda ku jirto ee caano caag lagu shubay waa cudur la keedsaday Ee, ciwaankeeda sidaas ayaa lagu qoray Ee, qaybteeda hoosena waxaa ku qoran ee, sida horey aan usoo sheegnay si lamid ah ritaga rita oo cunug yar uu wado oo markaas ay saaran yihiin ee, si- sida asigoo dhaan laga keenay haamankii ay saaran yihiin Ee, qaybta hoosena waxaas yaalla ee, dhiisha oo noocyadooda kala duwan iyo buraha oo ay ku jiraan caanaha geela Ee, qaybta kalena waxaa ee, lagu sawiray ama uu ku qoran ee, caagadii oo hadda ay isticmaalaan ee, dadka soomaaliyeed oo lagu imtixaanay markaas labaatan lix iyo saddex.
labaatan lix iyo saddex lixi waxaana ee, la saaray calaamo ee, qalad ah oo markaas lama isticmaali karo ama naguma habboona ah marka abuuxasano waxtar la'aantooda iyo dhibaatadooda darteeda ayaa loo saaray marka waa sida abuuxasan aad buu umahadsan yahay cabdiqani maxamed ayuu ahaa oo igala qaybgelaya munaasabadan aan kasoo tabinayna degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool aad baa umahadsanta cabdiqani waxaan weli ku dhex jirnaa tabinta ee munaasabadii ka dhaceysay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ila jooga markan abwaan xasan macalin idris oo dub yar ee loo yaqaana ayaa ila jooga oo ka mid ah abwaaniinta soomaaliyeed abwaane kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus waan ku dhowahay abuuxsaanow Een, barnaamijkan bal faahfaahin naga siiya abwaane waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkan may ka saabsan yahay hiddaha iyo dhaqanka dhaqankii soomaaliyeed waliilakuhaajiri oo dowladdaanna islaamka oo hadda dowladnimo cagaa dhulka laheli oo hadda dib haangnoolayo hayto waligaallo lakurahayna noo jarohayo ka saabsan yahay may baa ku mid aha waxyaabaha inta lahaka bandhigkoo haaye emeeladii reerka la kamaalaayo ama irin halka maalooy ama geel halka maalooy ama loo halka maalooy yaa kasaabsanye waxyaabaha aan hadda ilay qobadoo hayto may ku mid aha emeelka markii xoolaa la kamaalo weeladii la kishabaayi goloongaa la eree soomaalida maxaa tiridana dhiilaa liinka gordee yoobale mashal eh kan yar yar oo ciyaalka aanada liinka qaadi jiray xoolaa hooyooyinkii keen la rahaa jireen bukura la eree gugiinaageenna goloonga la eree may baa kiiga gembareediya hadday leeyahaayaan may kor saaran aahan qarafeed iyaa kor saaran may kale kiige soorto markii la kariyo ama ambuulada la kariya raashiinka la kariya kan dheriga laha kuku saaraaw galaanji la areey waxyaabaha ay leeyahay tuwa kan la kiridaaw oo la ka'aami jari hoori la eree hooriyaaba naftiyoo lama noocuwa too hooro muraadu too hooro odayu too hooro ciyaalu yaryaraaga ciyaalka waa lakasiyay kuraan la eree tan lamarka jartu hoorida odagaa la eree tal meelay surunaadaa soo jarta oo xilligii marta kooytilay waa liinkiridaa hoorwiinay la eraaw may kale ileeyahaye gembaroogyaa ileeyahayankii lakafadheedaay may kale ileeyahayen heerameedii ama masafoogi misigeeda ama sabuul haato ama hal sukulo ama hal riiqo lakishalbiyey yaa lahaa bandhiki may kale lahaa bandhikeeye xilligii soomaalida waxyaabihii ee kadegaa lama jirti gamuunoogi ama filaaroogi gobooyihii qaansidiiya bandhiga kumid ee gamuuno badinyiinta mayla aree xagyaraa la aree filaariyaru tamayla aree ulgeri la aree libeeki iyo gaalaadi iyo waxyaabaha gugiima sunliinsaaraday laka dhowi jari ilay baahayaan ta kale damaan waraaba la eraa dugaaga xoogaa xoogawey waana wiinayna laka dhowi jariya kumid ee ta kale ugaarta yaryarley laka dhowi jariya kumid ee waxyaabahaasa lahaa bandhiki intaasa hadda ilayhayda absan ugu dambayn abwaane ee dadka barnaamijkan loo soo bandhigay lagu baraarujiyey inay dib ugu laabtaan hidihii iyo dhaqankii maxaa iyaga la gudboon si guud ummadda muslimiinta may baa la gudboonaa dadkan hadda dhaqankan alaabadun hadda lahaa bandhigyo onta yaallo dhaqan soomaali ee soomaali hooba koba la eru yeedaa toloda jartay maqaarka geela lagu tolodaay ilooda hooba dabla arre janti linkasaane kabriida linkasaane maqadaa la dhacisidaay hoob wallo oo koro la arre ama salli la arre maqaaroo la mugdooya masalle laku weeladaay dhaqankii soomaaliyeedoo dhammaday laku haajiri dadka hadda aragaa oo da'dan yar ee ini dhaqankunka daydaano ini soomaali gaal io gaalaraabu ku deeqtoonsanaayta yeed iska filanayti ogaadaan yaa liinka talagali assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi abwaan duubiyar aad baad umahadsan tahay waxaan weli ku dhex jirnaa tabinta ee ku aadanaa munaasabaddii lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool odayaasha dhaqanka culummada qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa hadda ila taagan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan alwaali marka ugu horreysa kusoo dhow andulus jazaakallaahu khayran waxaan ku dhowahay idaacadda islaamiga andulus adna waa kusoo dhoweynaa maadaama aad martay noo tahay aad baa umahadsantahay waali jazakallahu khayr waa kaaga mahad celinaa saa ii soo dhoweyseen xafladan ujeedkeeda hadafkeeda muxuu yahay jazaakallaahu khayran sida boorka ku qoran ahdaafta boorka ku qoran oo ku cad waxaa waaye in dadka muslimiinta ah turaafkooda iyo dhaxalkooda ee awowyaashooda ay ka soo gaareen in la soo nooleeyo oo khaasatan xirfadaha gacanta laga sameeyo oo noocyadeeda kala duwan dadka muruqmaalka ah shaqooyinkooda iyo barnaamijkooda inuu muhiim yahay dadka biraha tuma dadka maaragtay geedaha qoro kuwa maaragtay injineerida ah oo guryaha dhiso kuwa sharqaanka talo kuwa dharka sameeya oo maaragtay aliindiga la dhehi jiray sameeyo noocyo fara badan ay isugu jiraan kuwa maaragtay masafta amba sameeya ama xeeranka loo yaqaano oo maaragtay kuwa shiidmaraha bahalka loo yaqaano badarka lagu shiido intaan makiinada la helin la isticmaali jiray samayn jiray waxyaabahaasoo dhan ummaddaas marka maaragtay shaqadooda maadaama loo baahan yahay haddar meeshaan waxaa ku jiro rag makaanikayaala rag qoryaha sameeyo rag maxaan ku irahdaa ii sheegay hadda bahashaan aad arkaysa halkaan fadhiso waa diyaarad soo ma jeed marka hadda ka horna waa waa farsamadeeda waa isocotay marba hoogaa yara kacday waa alxamdulilah diyaaradii oo kale u kacday oo ilaa qof madaxiisa kacday hadda weli walaalihii ay ku jireen barnaamijka asaga farsamayaqaanada ah way ku jiraan ilaahay fadligiisa waan runtii munaasabada munaasabad weyn waaye waxaynu wilaayad ugu tala gashay in dadku maaragtay isku filnaashahooda ay dareemaan oo cadowga maxaan ku irahdaa aysan waxba uga baahnin tacabka beeraha iyo dalaqa wax soo saarka laga hadlay beeralayda meeshan ku jirto waxaan hadda ujeedno waxa waaye qudaartii noocyadeeda kala duwan iyo geedihii kaas waa ujeedid maaragtay oo tallaal ahoo geedaha maxaa la dhihi jiray zaytuunka kaas maxaan ku irahdaa waa liintii noocyo fara badan baa jirto oo wixii dhan baa ummad ummaddu wixii ay yaqaaneen oo farsamo ahayd dhanay soo bandhigeen marka ilaahay fadligiisa waxaana looga talagalay in dadka shaqadooda maaragtay ee, lagu dhiirigeliyo oo maarata taas hadda aa kuu muuqda xeerinkii waay kaas waa jiimbarti eh, kaas waa bukurkii waa ujeeda ama dhiishii meesha oo weelasha lagu shubaayo caagga dhiisha lagu hadda waa ujeeda meeshan waxaa ku qoran caano caag lagu shubay waa cudur la keedsaday waa kana dhiishii iyo haantii baa meeshan ku sawiran Eh, caaggii caag saddexlihii iyo jirgaankii waa kuwan istilaaba la saaray kuwa kalena waa islaamka marka uma baahnin waayo uma baahnin waay marka alxamdulilah waa buraarujin looga talagalay waa bulshada in lagu wacyigeliyo jazaaka allahu khayran saddex maalmood shir socday gebagabadiis waay xafladan hadda aan u fadhin baaraka allahu Eh, waali marka ma- barnaamijka inaad waqtigan kusoo beegtaan maxaa keenay wallaahi hadda ummadda maanta waad arkaysaa khasuul fikri iyo duulaan maskaxeed badan baa jiro in ummaddan ay maaragtay aysan isku filnaan karin Eh, annaga waxaan soo gaarnay ina haddaan kula hadlayo waxaan soo gaaray iyadoo wax aan dalka dibaddiis nooga imaadaba aysan jirin gurigii maaragtay la degi lahaa cagalkiisa agabkii iyo maaragtay eh, maacuuntii wixii loo- la isticmaali lahaa kulli hooyada gurigii ay samaynayso ninkan uu samaynayo agabkii laga isticmaali lahaa marka runtii waxaa waaye waxaa ku soo aaday in dadkeena ay isku filyihiin dhinac walba cadow aysan u baahnayn in aan maaragtay aan muujinno oo dadkana maaragtay lagu wacyigeliyo wax soo saarka iyo dhiirigelinta xirfadaha gacanta barnaamijkaas abaabulkiisa wilaayada iska lahayd gaar ahaan maktab tarbiya wa tacliim ee wilaayada islaamiga bakool ayaa daadihinayay asaa maaragtay eh, hawsha iyadaa qabanqaabadeeda isku dubridkeeda asaa lahaa guud ahaan waa mashruuc ay fulinayso wilaayada islaamiga ah ee bakool waa alxamdulilah ilaahay baan ku mahadsan ilaa boqol qof oo farsamo yaqaano kala duwan ilaa toban iyo saddex farsamo kala matilayana halkaan maaragtay isugu imaaday jazaaka allahu khayran marka waa daadihinteeda waxaa lahaa maktabka tarbiya wa tacliim ee wilaayada bakool wilaayadan maaragtay waa ishraafaysay iyadaa marka maaragtay abaabulaysa jazaaka allahu khayr ugu dambeyn waali een, rajo intee leeg baad ka qabtaa in barnaamijkan uu dhaqangalo oo bulshada ay dib ugu laabato hiddihii dhaqankii ay ka suuleen jazaaka allahu khayran barnaamijkaas ma ku koobnaan doono halkan keliya oo maqarka wilaayada ah saan ugu talagalnay insha allahu tacaala booror istiikaro waxyaaba fara badan baa lasoo daabacay ragga aa ujeeda boqolka aan kuu sheegay waxay ka kala imaadeen dhammaan degmooyinka iyo deegaanada waaweyn ee wilaayada islaamiga bakool dadkaas marka waxaa la rabaa in wilaayadu ay diyaariso lajino ama guddi oday dhaqameedyo iyo- iyo culamaaudiin iyo isugu jiraan in wacyigelintii maarata inta keliya aysan noqonin oo meel kastaba la tago ummadda loo sheego maxaan ku idhaahdaa dalaggii wax soo saarkii iyo maarata agabkii isticmaalkooda in dib loo soo nooleeyo oo dadka lagu wacyigeliyo insha allahu tacaala rajadeena waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo waxyaabaha ummaddan lagu salliday oo cudurka ah hadda aan la aqoonin cudurrada aan la aqoonin kansarka agaarshowga maxaan ku idhahdaa sakorta waxyaabahaas dhan mayna jiri jirin waxaan arki jirnay meelaha bulshada ay isugu imaanayso oo qur-aanka ku akhriisanayso waxaa le hebel maarata hoogaa aan kaataysan aan kaatu qabaa cambuulada mucun kar saasaa la dhihi jiray qof qof laba labo laakiin hadda cunug yar haddii la baaro wuxuu leeyahay sakoruu qabaa wuxuu qabaa maarata gaastiriyuu qabaa waxaas marka waxaa waaye cuntadan oo dibadda laga keenaayo oo maarata oo ekasbayarka ah qaarkeed sumaysan aan la ogeyn oo ummaddu ay isticmaalayaan iyo weelashii nadiifka ahaayee la cugi jiray oo maarata la habeen jiray nadaafadooda laisku hubay inta laga tegaya marta cuduradaas laga dhaxlay marka waxaan rabnaa ummadda inaan ka wacyigelino barnaamijkaas jazaaka allahu khayr aad buu umahadsan yahay waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan uyuu ahaa waxaan weli ku dhex jirnaa barnaamijkii tabinta munaasabadii ka dhaceysa degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ila jooga markan macalin maxamed nuur maxamed yar oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee bakool Eh, macalin bal faahfaahin naga sii xafladan iyo isku imaatinka wuxuu ku salaysan yahay bismillaah dhowo walaal insha allah hadee kolley weybananaysa kooy xaflad oo runtii eedan qiimo badan ka xasuusiyaas runtii dhaqankii suubana soomaalida lahayay casalan lahayti oo runtii gaalada idinku hebaysadaan ka tusaasay ku socdo waa orotationka amba hanuuninta si soomaalidan arrin jireen oo maktabka tarbiya tacliimta oona iyu haqaban qaabay alxamdulilah eed iyo eed runtii walnin farax geliyaw dadka soomaalida ha gorada jireen oo dhaqanka soomaaliga suubanaa gorada jireen oo sidii gaalada idinku maarama u gorada jireen iska tiirsanaayeen eedanka faraxa ku socda insha allah meesha horteenna waxaa ka muuqdo agabyada kala duwanaa ee la isticmaali jiray ee soomaalida isticmaali jirtay marka maxaa adig hadda ku muuqdo ad ka xubsan kartaa aan haddama in muuqda hooriyaalkii markaan ku horeyti walaalaka aamay amba fandhaal amba hanqaraf oo haddana mar raashinka ama laka gurada ama laka aamay booska qaadada ku jiro haa booska qaadada hadda ka jara may kale in muuqda manuuno wala raw oo meelo koobka galay koobkan hadda la hasaaray meelaha la hasaaray walku maaranay koob weyn oo uu iran afar koob qaada wala sameey jiray caani laka darsada jiray caanada laku laay subaga laka darsaday saasa laka dhamay meel aray manuuno marka ma- may lakama maahdaayhe manuuno uurma buuya marwada unku tabtooya la arjaray marka insha allah waxyaalihii may kale muuqda bukurti runtii wal alla wali masaarihii tooreydii wali khaarijkiliinku sheenayna dalka laha kasuubi jiray wadankan laga degnaa ii muuqda macalin barnaamijkan inuu dhaqangalo eh, faa'iide intee leeg baa bulshada ugu jirta runtii faa'iidada ma inka jarta arag hore runtii aragtaday horta kalsooni buuxdo anii laku maarami nimanka oo ah raashinka may waa jiirka bahalka la raw malin sameeyay khudaara liinsamaylinka dare sungalinka dare nimankan oo walaano dhaldhalaala oo beente oo sunka ka jara oo gaaladana siyaasi yalinku maara ma koriya runtii yalinku maara ma koro in walba linku ku baahanayna nimankii oga casama nin suubiyaayan dad muslimiinta casama nin suubiyaayane walayo nin suubiyan waa hadumusho oo gaalnimadii iyo dimuqraadiyin iyo nibiriyan afadaayan marka intaasa laku maara ma koro goba in soomaaliyeed iska falanta ubadka soo korayo oo labaatan jarke ama tumishan jarke ama saqiirke ma ogaadi koraano soomaaliya in iska falanta walwalbana iska falanta ogaadi koraan intaasa faa'iida sheena kortay qabo insha allah haddii dhulka beerashadiisa ata haddii dhaqankii kaley haddii ku dhaqanka shareecada ata in lan kale linka ka tiirsadaane iska falnaashay oo rasmi ah qabno dhulkan biyaha ku bahee webiye durdura ley eeli ley beeri ley wax soo saara ley xooli ley shani ley kalluunga ley ini un geeka haddii una tallano oo niminka gaalada coomalkan ahoo geeka kabagaadkan eh unu isku saarno hadafkayo leyn unu diidna iska falnaada korno diinten suubagno marna caqiidadan raasikha eh ka dhagama korno tusaaleen ate marna waa dhiirgelinga lankasta oo imaan laya dhiirgelinga ata qabo insha allah macalaad baa mahadsantahay jazaaka allahu khayr baarak allah fiik guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى